habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxaa ka mid ah xasan sheekh maxamuudi wafdi uu hogaaminayo oo lagu soo dhoweeyey magaalada kambaale ee caasimadda dalka uganda golaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo maanta furay kulankii ugu horreeyey ee golaha wasiirada cusub ee hirshabeelle doorashooyinka guud ee dalka kenya oo maalinta beritaah lagu wado in si toosa ay uga furmaan dalka kenya iyo soomaalida ku dhaqan dalkaas oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan fiidnimadan baahin doonaa u diyaargarooba saaxiibayaal qodobadaas oo dhammaystiran
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan waxaad hesheen dulmarka wararkeenna fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda isagoo halkaasi uu uga bilaaban doono socdaal saddex maalmood ah oo uu uga hadli oo markaasi uu uga gol leeyahay xujinta xiriirka labada dowladooda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho rasmi ah waxa ay uga bilaabatay dalka uganda taasoo qaadanaysa muddo saddex maalin ah waxaana gelinkii dambe ee maanta si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha entebe ee caasimadda dalka uganda kusoo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda dalka uganda mudane odongo jeje abubakar waxaana uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka uganda sidoo kale waxaa madaxweynaha halkaasi kusoo dhoweeyey koox loogu talagalay ciyaaraha dhaqanka kuwaas oo kusoo dhoweeyey bandhig dhaqameed ay ku maamuusayaan safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegay magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu kulan la qaato dhigiisa dalka uganda yuweri museveni oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dowladood xoojinta iyo iskaashiga labada dowladood iyo la dagaalanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab tan iyo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu socdaallo kusoo kala bixiyey qaar ka mid a dalalka deriska iyo wadamada fogfog oo uu turkigu qeyb ka yahay kuwaas oo uu kala hadlayay xoojinta xiriirka ay la leeyihiin dowladda soomaaliya abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa maanta waxa uu furay kulankii ugu horreeyey ee golaha wasiirada ee dowlad goboleedka hirshabeelle waryaheenna mahad kuwaara ayaa kasoo waramay jowhar dowladda hirshabeelle shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyaha baarlamaanka cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed iyo ku-xigeenadiisa xubnaha golaha xukuumadda la taliyayaal sare iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa daafurka shirka ka hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada hirshabeelle cabdulqaadir cabdulle xooshow waxaana uu ka warbixiyey ahmiyadda shirka koowaad golaha wasiirada cusub waxa uu noqon doonaa mid ifsiimiya xaaladda lagu jiro laguna falanqayn doono qorshaha xukuumadda dowladda hirshabeelle waa qorshihii la ansixiyey waxay noqon doontaa mid lagula xisaabtamo golaha wasiirada hadduu alla idmo waxaa shirkan uu qoto dheer u saari doonaa heerka abaabulka iyo wada shaqaynta golaha wasiirada sidaad ogtihiin golaha wasiirada waxaa la doonayaa marna in wasiirka wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenku ay si dhow u wada shaqeeyaan marna wasaaradaha siday iskula shaqo dhow yihiin inay u wada shaqeeyaan oo taasna ay noqoto isfaham iyo runtii iyo isku tanaasul in meeshaasi uu ka yimaado haddii taasi la heli waayo wada shaqayntii ayaa xumaan doonta la taliyo sare ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow iyo la taliyo sare ee xafiiska madaxweynaha hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa dhankooda ka hadlay shirka hadda golaha wasiirada ahee la furaayo oo gardaadinta ambaba bambaxa waxa lagu magacaabo magacaad rabtiin u bixiye waxaa ay ilaataa wuxuu ku soo aadayaa xilli xukuumadda federaalka ee shalay ansixiyey ayuu kusoo aadaya wuxuu kusoo aadayaa muddo isjiitiyad dheer kabacdi ee dowladda soomaaliyeed ay gashay oo ugu dambaystii madaxweyne iyo xukuumad maanta ay jirto oo federaalka ay jirto ayuu kusoo aadaya waxa la soo marana waa ogtihiinoo ka sheekayn ma rabto marka eh, aniga oo eh, salaan idinkaaga sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo markaan soo baxayo u sheegay inaan hirshabelle u socdo u sheegay eh, waxaa sloganka amba muxuu ahaa er- ereyada ugu muhiimsan ee muxuu ahaa u ah eh, hal- halkudhiga u ah eh, marxaladan oo madaxweynuhu sheegay waxaa waaye soomaali heshiis ah caalamkana heshiis la ah soo saas ma ah arrintaas waxaa ka dhalahaya ila tahay hirshabelle heshiis ah dowladda federaalkana heshiis la ah saas saas ma aha ilaa waa ognaha mashaakilka jira intuu la egyahay hirshabeelle heshiis ah iyo waxaa la iska rabaa iyo hirshabeelle dowladda federaalka heshiis la ah marka hal la heshiiyaa lagu heshiiyey marka waxaa waayaa la iska ilaasha khilaaf wixii farsamo u baahanna waa la geli doonaa insha allah wareegteen xafiisyo aad la wareegteen howlwadeen aad la wareegteen sharciyada aad la wareegteen guryo dhisan iyo xafiisyo kaamil ah aad la wareegteen intiina badan marka waxaa laydinka rabaa dabaahasha siday u dhaqaaqi laheyd iyo in la socodsiiyo Eh, madaxweynaha wuxuu dhihi jiray annagu waxaan falaynaa jilqab laakiin markaan jilqabkaan annagu aan falan ragaa imaa doono oo jilqabka anagu aan falnay aa beerteeda tacba doona de waxaa laydinka rabaa marka jilqabkii la fala beertiisa inaad tacabtiinaa laydinka rabaa Eh, intaas markaan uga gudbo qaabka oo golaha wasiirada iyo iyo iyo maaragta aan uga jeedo eh, waxay lahayd hirshabeelle oo soo maray caqabada aada u fara badan Eh, golihii wasiiradu xukuumadii ugu horeysa waad ogeedeen waqtigeedu aada ayuu u gaabnaa oo muddo toddoba bilood lix bilood ayuu ahaa tii ku xigtay waxay la kowsatay ood ogtihiin nabaddiidkii oo jidadka xiray dhibaato badan oo timid horumarkii oo laga shaqayn waayey iyadoo aydna haysata dhibaatadaas haddana coronavirus aa nooga daba yimid culays fara badan iyo dhibaato tilaab laga qaadi waayey ayay soo martay ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa golaha xukuumadda kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka shaqo ee loo dhaariyey waxa uuna baarlamaanka ugu baaqay in ay kula xisaabtamaan waajibaadkooda shaqo midnimo helno oon khilaaf iska ilaalino oon naqanno ummad isku duuban go-aankeeduna uu yahay hirshabeelle la wada leeyahay horumar dhabana gaarto inaan go-aankaas qaadanaa nagala rabaa oon khilaafka iska ilaalino qodobka labaad xukuumadda waxaa laga rabaa waxqabad muuqda inaan la nimaado haddaan waxqabad muuqda lala ibna- lala imaanin hadda bulshadu qanci meh haddaan bulshadu qancinna waxaa xaqiiqa ee mas-uuliyaddii aan haynay aan ka been sheegnay waxaad arkayseen ee wadaadka meesha j- maaragta ee wacdiga ka soo jeediyey ama guud ahaan dad wada cilmi iyo caqli u saaxiibaa tihiine ammaanadu waxay leedahay iyo waxa nagala rabo adduunkana noogala rabo aakhirana waxana hor yaallo waxaan ku gaari karnaa marka waxqabad muuqdo oo dhaba inaan la nimaado dowlad wanaag inaan la nimaado isla xisaabtan inaan la nimaado haddaan la isla xisaabtamin ee waa maqlayseen ee, guddoonku wuxuu wakiil ka yahay baarlamaanka intiisa kaleentood asaga guddoonkiya xukuumadda inay la xisaabtamaan hadda waa saddexda kale madax banaaneed waahay waa sharci dejinta iyo maaragtay garsoorka iyo xukuumadda in la xisaabiyo diyaaraan u nahay guddoon iyo maaragtay cid kasto ee maaragtay aad danaynayso xukuumaddan waxaan rabnaa in lala xisaabtamo in isla xitaa- isxisaabtan jiro xukuumaddana si dhaba loola xisaabtamaan diyaar u nahay haddii wasiirka loo baahdo loo yeero haddii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka loo baahdo loo yeero wax laga weydiiyo qof weliba mas-uuliyadda ay hayso ayaan diyaar u nahay wasiirada maxaa laga rabaa iyagana marka annaguna haddii lala xisaabtamaayo waa la isla xisaabtamaa golaha wasiirada waa la xisaabtamaynaa qorshaha xukuumadda waa maaragtay horaan u qaybinay haddana waa lasii qaybiyey waa arkayseen qayb qaybaa laga dhigay qayb waliba hawsha ay laheeday wasaarad kasta hawsha ay laheedaa laga rabaa inay qabato walowlaa daruufo inay jiraan oy maaragtay wixii la rabay boqolki boqol aan la gaari karin laakiin intaana qabsoontay intaana way qabsooni weysay qorshahayga dhoweyna maaragtay ku jirtaa inaan wax ka qabtaan laga rabaa wasaarad kasta haddii ay raalli ka noqdo kulan wadareedkan oo ah kii koowaad ee nuuciisa oo xukuumaddu qabato ayaa socon doona laba maalmood waxaana looga hadli doonaa barnaamijka xukuumadda hanaanka abaabulka iyo wadashaqaynta golaha wasiirada waxaana uu dib u furi doonaa waajibaadka shaqo ee golaha wasiirada iyo wasaaradaha mahad axmed calasow raadiyaha ee telefishinka dalsan magaalada jowhar
doorashooyinka dalka kenya ayaa lagu wadaa in maalinta berrito ah loo dareero iyadoo soomaalida ku dhaqan dalkaasi ay aada walaac uga muujinayaan sida doorashadu ay u dhici karto doorashooyinka dalka kenya oo sanadkan xiisooyin gaara xambaarsan maadaama ay ku tartamayaan musharaxiin waaweyn oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka ee dalka kenya mse raili odinga waxaa markaasi aada soomaalidu ay uga baqaysaa in isku dhacyo ay dhici karaan dunida ayaa sidoo kale waxa ay walaac ka muujinayaan in doorashooyinka dalka kenya ay ka dhici karaan qalalaaso maadaama ay ku tartamayaan musharaxiin waaweyn oo siyaasad ahaan loolan adag uu ka dhexeeyo wariyaasheena ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxay kusoo waramayaan in qabanqaabada iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey uu ka socdo degmooyinka kala duwan ee ay ka kooban tahay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya iyo magaalooyinka kale ee dalka kenya doorashooyinka waxaa la diyaariyey sidoo kale qalabkii mashiinka ahaa ee dadku ay ku codeyn lahaayeen iyadoo la diyaariyey qalabkii suulka la saari lahaa taasoo caddeynaysa qofkii mar codeeya in mar labaad uusan codeyn karin guud ahaan wararkeenii fiidnimo caawa waa naga intaa ciddii wararkan aan helin waxay ka daalacan doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel